الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حديث كادر كصاب صناع صحابة عنبر كهلي markuu sheekhu qariibkiisa fasirayay wuxuu yidhi alwaqbu bifatxi lwaawi waiskaani اlqaafi wabacdaha baaءun muwaxada wa huwa nuqrat اlcayn waa godka isha weeyi kelmadda nuqra waa bidami nuun aswata xadiidkan u dambeeye ee anas riwaayaadkiisa qaarna waxaynu ku soo maray uma afdaluu maa balaguu jiiraanahum macnuhu wuxuu noqonayaa markaa uma afdaluu waxay hambeeyeen oy reebeen maa shay balaguu ay gaadhsiiyeen jiiraanahum jaarkoodii ama maa ayu ladii kiibay reebeen balaguu ay balaguuhu ay gaadhsiiyeen jiiraanahum jaarkoodi kamaadaasi is mawsuulo bimacno aladii ah iyo nakira mawsuufa labadaba waa laga dhigi karaa haddii is mawsuul laga dhigana caa'idkii uu xadfan yahay maa ay maa balaguuhu jiiraanahum ay maa awsaluu jiiraanahum weyn waxay jaarkoodii wax ka siiyeen oo ay gaadhsiiyeen baabu اlqanaacati wاlcafaafi wاliqtisaadi fi اlmaciishaةi wاlinfaaqi wadami su'aali min gayri daruura baabu lqanaacati waxaa loo yaqaano qanaacada ayuu baab u yahay inuu qofku ku qanco wixii ilaahay jala wacalaa uu qoree uu siiyey walcafaafi iyo dhowrsoonaanta baryada iyo su-aasha aanay dani kalifin laga dhowrsoonaado waliqtisaadi iyo dhexdhexaysiga fi lmaciishati nolosha lagu dhexdhexaysta iyo walinfaaqi waxbixintaba qofku si iska dhexdhexaad ah inuu u noolaado marka uu waxbixinayana inuu markaasi dhexdhexaada u bixiyo wadami su'aali waxaa kaluu baab u yahay dhaleecaynta la dhaleeceeyey baryada iyo su-aasha min gayri daruura ay ilayh iyadoo wax daruuro ahi aanay keensan dadka la baryo oo wax la weydiisto abwaabtii hore ayuu xidhiidh toosa la leeyahay baabkan iyo baabab soo socdaaba qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa min daabbatin daabbadi ma jirto asal ahaan daabadda waxaa la idhaha wax kastoo dhulka korkiisa mara daabadi ma jirto taasoo fil ardi dhulka ku sugan iyo mid meel kala jirtaa toona ilaa cala allahi risquha layse jirta ilaahay korkiisa ayuu ahaaday risqeedu ilaahay baa arsaaqay oo arsaaqdeeda ilaahay baa isa saaray jala wacala marka makhluuq kasta oo u baahan arsaaq ilaahay baa jala wacala arsaaqay shaahidku waxa weeye addoonku markuu taa ogaado qanaacadiisaa badnaanaysa wixii ilaahay siiye jala wacalaa ayuu kolba ku kaaftoomayaa ku shukriyayaa mamanaantiisa iyo damaacinimadiiyo hanqaltaagga badan ee adduunyaduna wuu ku yaraanaya wa qaala tacaala waxaa kaluu rabbi yidhi lilfuqaraa'i ay asadaqaatu sadaqooyinku lilfuqaraa'i fuqarada ayay u sugnaadeen mubtadii baa qadaran aladiina fuqaradaasoo uxsiruu loo gadoomiyey fii sabiili llaahi ilaahay daraaddii kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awood ahayn darban safris fil fi lardi dhulka ay markaa ku safraan oy maraan yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu qofka aan garanayne xaalkooda aan la soconi akhniyaaa kuwa waxaysta min atacafufi dhowrsoonaanta daraaddeed aanay cidna waxba weydiisana inay dhowrsoon yihiin tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisimaahum calaamadahooda laa yas'aluuna annaasa dadkana ma weydiistaan ilxaafan iyagoo markaa ku celcelinaya waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen macnu waxa weeye waxbaba ma weydiistaan oo dadka baahidooda uma bandhigtaan inay si kale isu yar maaragtay eekaysiiyaan ama sidii abi hurayra oo kale markii uu aada u baahday waa kii dariiqa fadhiistay ama dariiqa markaa istaagay si dadkan soo maraya ay u gartaan oo markaa ay waxu siiyaan markaa ilaahay wuxuu ku ammaanay dadka fuqarada muhaajiriinta ah iyo dadka wanaagsan ilaahay jala wacalaa wuxuu ku ammaanay fuqaradaasi tacafuf iyo dhowrsoonaan ay su-aasha iyo baryada dadka ka dhowrsoon yihiin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waladiina idaa anfaquu waxaa rabbi tirinayay sifaadka wanaagsan ay leeyihiin cibaad uraxmaan dadka la idhaahdo markaa rabbi markuu ka warramayey tilmaamahooda ayaa wuxuu yihi waladiina kuwa weeye idaa anfaquu marka ay wax bixinayaan lam yusrifuu aan markaa ku talax tegin walam yaqturuu isla markaana aan cidhiidhiyin aan waxa weeyaan waxa weeye sidii loo baahnaa aan gaadhsiin wa kaana bayna daalika oo uu ahaado waxbixintoodu intaa dhexdiisa qawaaman mid dhexdhexaada u ahaado qawaaman mid dhexdhexaada yacnii markay wax bixinayaan dee wax alla waxay hayeenna ma wada bixiyaan taas ay dhib ku noqoto si waxa weeye cidhiidhiyahoo dadkii ay wax siinayeen ay ku dhibayaan ama ay ku dirqeeyaanna ku cidhiidhiyayaanna waxba uma bixiyaan si dhexdhexaad ah ayaa waxu bixiyaan weeye macnuhu wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insiga umaan abuurin wax kale inay caabudaan mooyaane maa uriidu ka dooni maayo minhum iyaga xaggooda min risqin wax arsaaqa wamaa uriidu mana doonaayo an yucimuun ay an yucimuuni inay quudiyaan aniga waxisiiyaanna ka dooni maayo in allaha huwa arazaaqu du lquwati lmatiin wuxuu uhi mualifku wa ama alaxaadiidu xagga axaadiidta haddaynu milicsanno fataqadama mucdamuhaa badideedu waxay noogu soo hormartay fi lbaabeyni asaabiqayni labadan baabee tegey wa mima lam yataqadam waxaa ka mid ah axaadiidta baabkan qusaysa ee aan inoo soo hormarin tan soo socota عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم waxaa laga wariyey صxaabiga أbي هريرة inuu نebiga ka wariyey صلى الله عليه وسلم qاaل أنه qاala inuu نebigu yihi laysa الغinى hodantinimadu ma aha عan kaثraة الcarab maal badnaan adduunyada mataaceed iyo maalkeeda inaad hayso ma aha markaa alghina yani alghina alxaqiiqi qaninimada dhabta ahi taa ma aha walaakina alghinaa ha yeeshee qaninimadu hina nafsi waa qaninimada nafta weeye muttafaqu calayh yani naftu inay qanaaco leedahay naftuna qanaaco waxay yeelanaysaa marka qalbigu uu qanaaco leeyahay ee qalbiga qofku uu yahay mid degan oo ku qanacsan wixii ilaahay siiyey hina nafsi ama qaninimada nafta iyo qalbigana waxaa ka dhalanaya qofku inuu nafsoonaado wixii ilaahay siiyo kolba ku qanco naftiisana aanu ku bahdilin oo aanu ku dulaynin inuu dadka baryo iyo inuu isku wareeriyo sidii uu xoolo u keensan lahaa ama u shaqaysan lahaa oo iyada qudheedu waxaa dhiba qofku inuu wakhtigiisoo dhan geliyo sidii adduun u heli laha oo aan u aaba yeelin meel alla meeluu ka soo gelayo iyada qudheeda ayaa dhib weyna qaala wuxuu ihi alcaradu bifatxi اlcayni wاlraa'i huwa almaalu xoolaha weeyi can cabd llaahi bni camri radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qad aflaxa wuu liibaanay oo guushii oo dhan buu helay man aslama qofka islaamay warusiqa kafaafan wax ku filanna lagu arsaaqay waqanacahu allahu bimaa aataahu ilaahayna uu ku qanciyey waxa uu siiyey ee uu tusay rawaahu muslim xadiidkana hore aynu usoo maray oo arrimaha qofka ilaahay isugu daray waa mid falaax iyo guushi haya wa can xakiim bni xisaamin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi sa'altu rasuula allah rasuulka ilaahay baan wax weydiistay sala allahu alayhi wasalam oo fa acطaanii wuu isiiyey uma sa'altuhu haddana waan weydiistay oo fa acطaanii wuu isiiyey uma sa'altuhu haddana waan weydiistay oo fa acطaanii wuu isiiyey waa xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid weeye ibnu asad ibnu cabdilcuza alqurashi radia allahu canhu ardaa waay markaa wuxuu ka mid ahaa saxaabigani saxaabadii markii maka la furtay islaamtay ayuu ka mid ahaa marka markanuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax weydiisanaya uu siinayay qanimooyin buu qaybinayey isagoo qaniimadii qaybinayuu weydiistoo boqol geeluu siiyey haddana uu weydiistoo boqol kaluu siiyey haddana uu weydiistoo boqol kaluu siiyey saddex boqol buu isugu daray ma garata uma qaala dabadeetana wuxuu ku yihi yaa xakiimu xakiimow isagoo wacdiyayo u naseexaynaya oo waaninaya ina haada almaala xoolahani khadirun xulwun waa cagaar macaan weeyi orana xadiid sidan oo kale sheegaya waynu soo marray adduunyada ku sheegaya inay tahay khadirun xulwun xulwun khadir waa cagaar macaan faman akhadahu qofka ku qaata bisakhaawati nafsin naftiisa sikhinimadeeda qofka ku qaata sikhinimadeeda yani iyadoo naftiisu maaragtay iska nafsoonoo aan iska daba ridahayn oon ku mamanayn xoolaha ah qofka sidaa ku qaata ee uu iska soo galo buurika lahu fiihi waa loo barakeeya waman akhadahu qofka ku qaata biishraafi nafsin nafta u hanqaltaagayso oo ku maman lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo wa kaana waxaanu noqdaa kaladii yaakulu ka cunaya oo kale oo walaa yashbacu aan dhergahayn walyadu gacanta alculyaa sare ayaa khayrun ka wanaagsan min alyadi suflaa gacanta hoose khayrun afcalu tafdiila waa loo isticmaalaa isagoo aan afcalu tafdiil ahaynna waa la isticmaalaa dee maalkaba khayr waata la idhaha soo maha in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayn wa inahu lixubi اlkhayri la shadiid khayrka markaa looma isticmaalo afdalu tafdiila macno kalea loo isticmaalo marka afcalu tafdiilka loo isticmaalayana khayrka iyo sharka amsadaa way ka ridaa carabtu haaliban waayo isticmaalkoodaa batay wagaaliban agnaahumu khayru wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar sida khulaasada uu ku tilmaamayo khayru min alyadi sufla marka waanadaasi cajiibkaa baa rasuulkeena sharaftali siiyey calayhi salaatu wasalaam saxaabiga waanadanaa kolka aada u saamaysay xakiim qaala xakiimu xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waladii bacahaka bilxaqi allaha xaq kugu soo saaray baan ku dhaartaye laa arza-u ka dhimi maayo ama ka dhicin maayaba intaasuu iga dhiciye soomaad maqla yani iga nuqsaamiyey oo uu iga dhimay laa arza-u ka dhicin maayo axadan qofnaa bacdaka adiga dabadaa shay-an shayna ka dhimi maayo xataa ufaariqa dunyaa ilaa adduunyada aan ka tegayo go-aankaasuu kuu xagafsiiye tiina wuu kaga dhabeeyey wa kaana abubakrin abubakr wuxuu ahaa radia allahu canhu ee yadcuu mid ugu yeedho xakiiman xakiim mid u yeedhuu ahaa liyucطiyahu si uu siiyo alcaطaa'a deeqda soo gashay si uu waxuga siiyo macnii dee haniimooyinka iyo fayg iyo wixii uu wax ku yeelanayo si uu waxuga siiyo ugu yeedhi jiray ayaabaa wuu diidi jiray an yaqbala minhu shay-an inuu shay un ka aqbalo inuu wax ka aqbalo wuu diidi jiray uma ina cumara dabadeetana cumar radia allahu canhu markii uu isna madaxda madaxweynaha muslimiinta noqday dacaahu wuu yeedha xakiim liyucطiyahu si uu usiiyo maaragtay caaaga iyo deeqdaa waxuga siiyo oo xoolaha baytulmaalka iyo haniimada iyo fayga iyo waxyaabaha waxuga siiyo xaqiisii usiiyo ayuu ugu yeedhay fa abaa wuu diiday an yaqbalahu inuu ka aqbalo qaala wuxuu hi yaa macshar muslimiin inuu aqbalo faqaala wuxuu uhi yaa macshara lmuslimiina jamaacadii muslimiinta ushidukum waxaan idin markhaati gelinayaa calaa xakiimin xakiim anii anigu acridu calayhi inaan u bandhigayo xaqahu xaqiisi aladii kaasoo qasamahu llaahu lah ilaahay maaragtay uu qeybu siiyey mise qasama allahu bu idin qoray biduunihaa aladii qasamahu llahu lahu fi hada alfay oo ilaahay jala wacalaa qeyb uga siiyey faygan wixii macnii uu ka mutaystay dee uu ka heli lahaa faya'baa wuu diidayaa an ya'khudahu inuu qaatee taa markhaati ka ahaada weyi falam yarza kama dhimin xakiimun xakiim axadan qofna oo min annaasi dadka ka mida bacda nabiyi nabiga dabadii sala allahu alayhi wasalam waxba kama dhimin xataa twufiya ilaa la oogsaday mutafaq calayh marka waxaa xadiidka ku sugan naseexadaa rasuulku ummadiisa iyo saxaabadiisa u nasiixaynaya ee cajiibka ah gaar ahaan waqtiyada munaasabaadku ay jiraan rasuulku waa ka faa'iideysan jiray calayhi الsalaatu wasalaam soo maqlimaysaa waay qof kasta oo wax garanaya ama madaxa ama dadkii hogaaminaya si uun na taasi way saaranta waa looga baahan yahay waxaa kale aynu arkaynaa sida saxaabadani saxaabada rasuulku oo uu ka mid yahay xakiim ballankii rasuulka ay la galeen ay uga dhab sheegeen sidii buu ku dhintay isagoon xaggaa iyo xaggaahe midnaba uga baydhin sidii buu ku godgalay go-aankooduna cajiib buu ahaa waxay ahlulcilmigu haddaba isweydiiyeen xuquuqdiisa uu leeyahay ee tusaale ahaan khaniimada ama fayga ama hantida muslimiinta ka dhaxaysa uu ka helayo muxuu xakiim ku diidayy ee abubakar iyo cumar iyo ay ugu yeedhayeen ilan waa xaqiisiiyo qofkuna inuu xaqiisa qaato dee canaan ku yeelan maayo soo ma aragtid qaladna maaha su-aalla noqon mayso haddaad waxaagi qaadato ee su-aal maaha muxuu markaa ku diidayey wuxuu ku idhaahdaa sharaxa saxiixa bukhaariga xaafidku sababtu u diidaya waxa weeye waxaa xaqiisii ah ee isagu iska leeyahay wuxuu ka baqanaya hadduu aqbalo wax kale inay markaa sii jiidato oo wax kaloo aanu markaa u baahnayn na uu waxa weeye dalbado ma fahante oo wadiiqada yari waddada weyn bay kugu dartaa ay noqoto oo dabadeetana sidaa uu dadkii wax ku weydiisto oo la sii durugto ayuu ka baqday sidaa awgeed baa xataa wixii uu lahaa uu jaray inuu cidba ka qaato si aanay naftiisu hee macni waxa weeyaan u kaxaysan cumarna sababtuu dadka u markhaati gelinayuu lahaa markhaati ka ahaada waxay u ahayd si in dee qof aan xaqiiqada ogeyni aanu isu odhan talow cumar imaka ninkan xaqiisa muxuu u siin la-yahy ya wuxuu wixiisa ugu uga qaadayaa wixiisa nin kale loo sii waayo qof aan dee xa- xaqiiqada ogeyni saanu isu odhan ayuu dadka markaa u sheegaya oo eedda uu isaga duway qaala wuxuu uhi yarzau biraa'in uma zaayin uma hamzatin yarzau ay lam yaakhud min axadin shay-an qofna waxa weeye waxba kama qaadin wey waslu ruzi annuqsaanu dhimista weeye ay lam yanqus axada shay-an qofna waxba kagama dhimin bilahdi minhu qaadasho uu wax ka qaato qofna waxa weeye shay kagama dhimin wa ishraafu nafsina taطalucuhaa waa hanqaltaageeda iyo wa damacuhaa damacsanaanteeda bishay shayga ay damacsan tahay wa sakhaawatu nafsina ay cadamu lishraafi ila shay shayga waa inaan markaa isaga qudhiisa ee loo hanqaltaagin iyo wa damaci fiihi inaan la sii damaacin wاlmubaalaati bihi aan loo aba yeelin washarihi washarahi lagu mamanaan ayaa sakhaawatu nafsi looga jeeda wa can abi burdata abi burda waxaa laga wariyey can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu wuxuu ka wariyey marka abi burda waa taabici saxaabi maaha waana ina abi muuse saxaabigii abu muusa alashcari oo cabdillaahi qays cabdillahi ibnu qays la odhan jiray baa dhalay abu burdahan magiciisana caamir baa la odhan jiray taabici buu ahaa hiqa ah waana ninka uu ka tafiiran yahay ama uu ka soo jeedo wadaadkii la odhan jiray abulxasan alashcari ninka uu ka tafiiran yahay weeye abu burdahan qaala wuxuu uhi kharajnaa waxaanu baxnay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay maciisa sala allahu calayhi wasalama fii khasaatin duulaan waa kaswatu daati riqaac wa naxnu annaga oo sitatu nafarin lix qof ah baynanaa baciirun waxaana naga dhexeeyey hal awr oo nactaqibuhu aanu aan isu weydaaran jirray oo macnii aan u kaltami jiray oo dee qaarkayaba mar ay fuuli jireen waanu isu weydaaran jiray aye markaa intaa fuushan mooye inta kalena way lugeynaysa dhulkii kululaa ee buuraha ahaa fanaqibat waxaa nabaraysatay aqdaamunaa cagahayagii wanaqibat way buulalay buulalowday ama way way waxa weeye way nabaraysatay qadamii aniga lugtayduna wasaqatat waxaana soo daatay adfaari cidiyihiina way soo daatay lugtii markaa ay dee ku soconayeen maxay kabala-aan ay ku soconayeen dhulka wa kunnaa waxaanu ahay nalufu kuwo ku mara calaa arjulinaa lugahayaga waxaanu ku maraynaa alkhiraqa calala ayaanu ku maraynay marooyin fa sumiyat waxaa lagu magacaabay ey hiya ghaswadaasi ghaswata daati riqaac ghaswadii daati riqaac baa lagu magacaabay yacanii kermaley oo kale iyo wuxuun bay noqon doontaa kermaley ghaswadii cagaha dee calalada lagu maray dhibaatadii jirtay daraaddeed limaa kunnaa nacsibu ahaantaanu ahayn darteed kuwa ku mara calaa arjulinaa lugaha iyaga min alkhiraqi calalo limaa shaygii dartii baa magacaa loogu magacaabay dhe kunaanu ahayn nacsibu kuwa ku maaragtay duuba calaa arjulinaa lugaha iyagoo min alkhiraqi calalayaal marya ah qaala abuu burdata shiddadaasaa markaa jirtay buu yidhi iyo dhibaatada ah baqana waa jiraayoo dee jihaad iyo duulaan baaba lagu jiraa qaala abuu burdata wuxuu yidhi faxadatha wuxuu ku warramay oo uu dadkii ku xadiiday abuu muusa bi hada alxadiidi xadiidkan ayuu dadkii ku xadiidu u sheegay koobsanaayo dhib adag oy soo mareen oy ku sabreen oo alla ka soo saaray sababtuu ugu warramayna waxay ahayd dee isagoo sunnada rasuulka faafinaya uma kariha daalika dabadeetana arrinkaa sheegistaa uu sheegay arrintaa ayuu ka raahsaday wa qaala waxaanu yihi maa kuntu maxaan ahaa asnacu mid ku falaaya bian adkurahu inaan sheego maxaan ka sheegayay bay ka dhigantay oo imaka kuntu kaanad iyo isamkeedu waa zaa'id weeye mararka qaarna kaaniyo isamkeedu zaa'idi way jiraan laakiin way yarta waa qaliil marka macnuhu waxa weeye maa kuntu asnacu ay ma asnacu maxaan ku samaynaya bian adkurahu ay bidikrihi sheegistiisa maxaan ku samaynaya maxaa igu kalifay inaan sheego maan iska daayo sheegistiisa wuu karaahsado waxa weeye uu maaragtay isku canaananaya qaala wuxuu yidhi raawigu kaannahu waxaad mooddaa kariha inuu necbaystay an yakuuna inuu noqdo shay-an shay inuu noqdo waxa uu sheegay min camalihi camalkiisii wanaagsanaa ka mid ahoo abshaahu uu faafiyey soo ma aragtid waxaanay jeclaayeen inuu u qarsoonaado camalkaa wanaagsan iyo dhibaatooyinkaa ay soo mareen iyo arrimahaasi inuu u qarsoonaado oo ilaahay jala wacalaa iyagu isla ogaadaan oo ilaahay ku abaalmariyo maalinka aakhira ay jeclaayeen kaannahu waxaad mooddaa kariha inuu karaahsada an yakuuna inuu noqdo macnii waxa uu sheegay shay an shay min camalihi camalkiisii wanaagsanaa saalixaha ka mid oo abshaahu uu faafiyey muttafaqun caleyh calaa kulli xaal sababta ku kalifta waynu sheegnay saxaabada rasuulkuna ikhlaaskoodaa badnaa ridwaan ullaahi calayhim sumcadda iyo maaragtay ismaqashiintii iyo waxyaabaha keenaya camalkii inuu burana waxay ahaayeen dadka kuwa ugu fogaanshaha badan qaala wacan camr bni tagliba bifatxi taa'i lmuhanaati fowq wa iskaani اlgayni almucjamati wa kasri laami wacan camr bni tagliba radia allahu canhu y ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalama utiya waxaa loo keenay bimaalin xoolo aw sabyin ama maa waxyaaba lasoo qafaashay dad lasoo qafaashay caruur iyo dumar iyo wax la mida faqasamahu kolkaasuu qaybiyey fa acطaa wuxuu siiyey rijaalan rag ayuu wax siiyey wa taraka rijaalan ragna wuu ka tago oo xamuu siiyey fabalaqahu waxaa rasuulka soo gaadhay calayhi الsalaatu wasalaam ana aladiina taraka kuwii uu ka tegay aanuu waxba siinin catabuu inay ku canaanteen faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey uma ahnaa calayhi dabadeetana wuu markaa ammaanay rabbi jala wacala bima huwa ahluhu buu ku ammaanay uma qaala dabadeetana wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabadeed wallahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu la ucطi rajula ninka ayaan wax siiyaa wa adacu rajula mid kalena waan ka tagaayoo waan qadiyaa waladii iyada oo midka adacu aan ka tegaye aan qadiyay axabu ilaya waa xaggayga looga jacayl badan yahay oo aan ka jecelahay min aladii ucطii ka aan siinayo laba nin baan midna wax siiyaa midna qadiyaa iyada oo kaan qadiyey aan labada jecelahay oo kaan wax siiyey aan ka jecelahay oo waxsiintii tusi maysa inaan cidda aan wax siiyey jecelay walaakinii ha yeeshee anigu uci wuxuu halkaa idiin qorayaa inamaa baa ku soo aroortay laakiin asalka makhtuudka ah iyo saxiixa bukhaariga midna kuma sugna walaakinii uci ha yeeshee waxaan waxsiiya aqwaaman rag limaa araa waxa aan ku arka daraaddeed fii quluubihim quluubtooda oo min aljazaci sabir daraana iyo walhalaci hunguri weyni yani waxa weeyaan noocee sabir daraan iyo maman-aan iyo waxyaabahaasi oon ku arka darteed ayaan waxu siiyaa marka kuwa aan wax siiyey islaamkiibaa dee waxa weeye inay maaragtay ku sugnaadaan oo ay kusii dheganaadaan oo islaamka jeclaadaan oo iimaankoodu sii kobco ayaa la doonayaa waxsiintan inay sabab ugu noqoto wa akiluu aqwaaman wa akiluu waxaan u wakiishaa ama aan ku halleeyaa dhe aqwaaman ragna ilaa ilaa maa jacala allahu fii quluubihim ilaahay quluubtooda waxa uu yeelay oo min alghinaa hodannimo iyo walkhayri khayr ah ilaahay qalbigooda kalsoonida iyo qaninimada iyo khayrka uu geliyey ayaan ku halleeyaa oon idhaahdaa kuwani kuwa loo baqanaya maaha minhum waxaa ka mida camr bnu tagliba ninkaa camr ibnu taglib la yidhaahdo ayaa ka mida qaala wuxuu uhi fawallah ilaahay baan ku dhaartaye fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye mise wuxuu idiin qorayaa qaala camr bnu tagliba ya marka intaa qaala camr bnu taqliba asalka kitaabkana kuma jirto saxiixa buhaarigana kumay soo aroorin dadkaa maaragtay wax qorayay unbaa ziyaadiyey baa laga yaabaa fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay amaa uxibu ma jecli ana lii bikalimati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama kelmaddaa rasuulka ilaahay beddelkeeda inaan helo xumra nacami geelakiisa cascas rawaahu lbukhaariy yani saxaabigani camr ibnu taqlib hadalkaa rasuulka ayaa maaragtay aada u u jeclaystay oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uga marakacay qaninimo iyo khayr in ilaahay qalbigiisa yeelay oo uu yahay qof markaa wanaagsan oo cajiiba markaa wuxuu leeyahay taskiyadaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo ammaantaa way ammaanay geela cascas iyo adduunyaba in laygu bedelo maan jeclaysteen fawallaahi ma uxibu ma jecli ana lii bikalimati rasuuli اllaah kelmaddaa rasuulka ilaahay bedelkeeda inaan heli lahaa cumra nacmi geelakiisa cascas qaala wuxuu uhi alhalacu huwa ashadu ljazaci jazaca iyo maaragtay sabir daraanta kiisa daran weeye waqiila adajaru dajarna waa lagu sheegay qaala wa can xakiim bni xisaamin radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi alyadu lculya gacanta sare khayrun iyadaa ka wanaagsan min alyadi suflaa gacanta hoose iyadaa ka khayr badan wabda ku bilow biman tacuulu cidda aada masruufta ku bilow wa khayru sadaqati ay wa afdalu sadaqati sadaqata ugu fadli badanna can dahri ghinan waa taqaninimo korkeed ahaatay can dahri ghinan waman yastacfif qofka isdhowra dhowrsoonida dalba su-aashii waxaana iska ilaaliya yucifuhu llahu ilaahay baa dhowri doona waman yastagni qofka isdeeqtoonsiiya ee qaninimo iyo markaa kaaftoon muujista yunihu yuqnihi illaah ilaahay baa isna waxa weeyaan kaaftoonsiin doona oo waxa weeyaan markaa wuxuu ku deeqtoonaado ilaahay baa jala wacalaa siin doona mutafaqu calayh wa hada lafdu lbukhaari wa lafdu muslimin akhsaru lafdigii bukhaari kani weeye lafdiga muslimkuna wuu ka gaabnaa xadiidkan markaa wax ka midana waynu soo marray alyad lculya khayru min alyadi sufla dhowr jeer baynu xadiidta kusoo marray cidda aada mas-uulka ka tahay aada masruufayso ku bilow waayo cidda aada masruufayso inaad wax siisaa waa wax bixin waajiba weeyi laakiin dadka kale waxsiintoodu iyadu waa sunne wa khayru sadaqati can dahri ghinana waxaa looga jeedaa ay maa kaana hayra muxtaajin ilayhi lmutasadiq waa inuu qofku wax ka bixiyo wixii aan u baahnayn uu ka kaaftoonsan yahay oo dee wixii isaga iyo cidda uu masruufayo ku filan dee iyaga ayuu siinaya lean iyagiiba waxay isticmaalaan ay ku dhowrsoonaadaan bay u baahan yihin soo maha ya naftiisii iyo cidduu mas-uulka ka ahaa iyo carruurtii iyo reerihii iyo cidd wixii kafaaf ah iyagu waxa weeye ku kafargaraynaya waay wixii markaa intaa dheeraad ka ah ayuu wax ka bixinayaa sadaqadaysanaya tafsiirka mashhuurka ah ee caanka ahi kaa weeye dahriguna waxaabay iska noqonaysaa zaa'id bay iska tahayba waa iska silo can dahri khinan ay can khinan waa wixii qofku isagoo maaragtay waxaanu wixii aanu u baahnayn ee uu maaragtay ka kaaftoon yahay ee uu bixiyo taasaa ugu khayr badan waxaa kaloo loo macneeyey wa khayru sadaqati can dahri khinan sadaqadda waxaa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan ta cidda aada siinaysa aada ku ku kaaftoonsiiso ee wax fiican oo wuxu taro oo uu ku kaaftoomo aada siiso soo ma aragtid taa horaa laakiin macnaha horaa mashhuursan wa can abi cabdiraxmaan mucaawiyata bni abi sufyaana radia allahu canhu صaxaabiga abi cabdiraحmaan ee mucaawiya waxaa laga wariyey in abi sufyaan buu ahaa skr بnu xarbin baa la odhan jiray abihi radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tulxifu ha ku celcelinina fi lmas'alati baryada iyo su-aalashada ha ku celcelinina dadkana ha ku dhibina wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yas'alunii ima weydiisto axadun qof minkum idinka midi shay-an wax oo fa tukhrijo uma soo saarta lahu isaga mas'alatuhu baryadiisaasi minii aniga xaggayga shay-an wax uma soo saarto wa ana lahu kaarihun anoo karaahsanaya oo aan la jeclayn oo fa yubaaraka lahu fii ma acdaytuhu looma barakeeyo waxa aan siiyey rawaahu muslim macnuhu wuxuu yahay ciddii su-aasha igu celcelisee waxaanan marka hore la u qorshaynin ama aanan la doonayn dabeeta sidaa aan ku siiyo le dhaqanka rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam qofka wax weydiista haddii markaa uu hayo wuu siin jiray xataa maryihiisa uu xidhan yahay haddii waxa weeye uu maaragta la weydiisto wuu siin jiray dadka waay markaa qofkii wax weydiista waxaanan la jeclayn ee dabeetana aan saa ku siiyo loo barakayn maayo waxaa weeye macnuhu soo ma aragtid markaa inaad su-aasha igu celcelisaan iska ilaaliya ciddii mutaysatay iyo ciddii aan u gartana waan siinaya wa ana lahu kaarihun fa yubaaraka lahu fii ma acdaytuhu dabadeeta looma barakeeyo waxa aan siiyey haddii sidaa uu ku qaato wa can abi cabdiraxmaan bni cawfin wa can abi cabdiraxmaani cawf bni maliki alashjaciyi radia allahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyay cawf ibni malik la odhan jiray qaala inuu yihi kunaa waxaanu ahayn cinda rasuuli illaahi rasuulka ilaahay agtiisaanu ahayn sala allahu calayhi wasalama tiscatan annagoo sagaala aw hamaaniyatan ama sideeda aw sabcatan ama toddoba ah qaala wuxuu rasuulku uhi alaa tubaayicuuna miyaydaan la baycuunayn rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay miyaydaan la baycoonahay wa kunnaa waxaanu ahayn cadiisii cahdin kuwa wakhtigooduu ka cusub yahay bibaycatin bayco oo dhowaanuu rasuulka la baycooday calayhi salaatu wasalaam waqulnaa waxaanu nidhi qad baayacnaaka yaa rasuula allah waanu kula baycoonay rasuulka ilaahayow uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi alaa tubaayicuuna rasuula allah waxay markaa hore moodeen inuu iloobay baycadaa hore rasuulku deetana inay xasuusiyaan bay dooneen haddana wuu ku celiyey alaa tubaayicuuna rasuula allah markaasay fahmeen inuu xasuusan yahay ee qasdi kale uu leeyahy fabasadnaa aydiinaa fabasadnaa waxaanu fidnaa aydiinaa gacmaha yaga wa qulnaa waxaanu nidhi qad baayacnaaka horaanu kuula baycoonnay ee facalaama nubaayicuka yaa rasuula allah maxaanu maantana kugula baycoonnaa rasuulka ilaahay oonu kugula ballannaa ilaan baycada waxaa loo yaqaanaa waa cahdun calaa aaca sideedaba waa cahdun calaa aaca yani in ciddaa la laga qaadaayo lagula baycoodo lagula ballamo inay ciddaa adeecayso ma garata ka aacada ilaahi iyo rasuulkiisuna waa mutlaq laakiin aacada ciddii ka soo hadhay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ee makhluuqaadka kale ah waxaa lagu qaydayaa wixii aan macsi ahayn baycadu kolkaa waa bayca un gacanta in la yska qaadaana shardi maaha ama lafdigaa baycada la cabiraa dii lagu dhaa igula ballan arrinkaa ama aan ku heshiino ama aynu waxa weeyaan markaa igula baycood waa isla macno waa isla midun qolyo xarakaadka ka mida baa waagii hore baycaday qaadi jireen dadka way la baycoon jireen ma garata gacantaa qofka lagu dhegi jiray dad badanoo baycadaa laga qaaday baana waddanka jooga dabadeetana arrintii adigu dee waa la ysku qabsaday oo waxa la yidhi waxaan xagee ka keentay madaxda muslimiinta ayuunbaa baycada xaq u leh idinku baycadana dadka ka qaadaysaan ee kula mubaayacoonaysaan inay idin adeecaan xagee ka keentay ma fahanta suufiyadaa kaga dayateen suufiyadaa baycada qaada marku waxa weeye dadkanay muriidada ku sheegaan ay aada in badan ag joogaan ay la qabsadaan ishaaraadkooda ee ay si dhaba ugu hoggaansamaan ee wax kasta hadday sameeyaan aanay la yaabin ee idhahdaan u iska daa sheekha inooga aqoon roone ya heer khatara markay gaadhaan ayay baycada ka qaadaan marka calaa kulli xaal tii nooca ahayd intii ka guureen bay idhahdeen afkun baanu ka odhanaynaa ucaahiduka iyo wax la mid ah waxaan kugula ballamaya dee waa sidii waa iyadii waayo baycada qudheedu waa maxay waa cahdun calaa aaca ma garata markaa shaarkaa doonta u xidho saa doonta udhig waa iyadii madaxduun baana iskaleh baycana ma laha nin amiiruho meelaha isku qarinayo meelaha ku dhuumanaya oon awoodin inuu dadka hor yimaado ama uu isu muujiyo oo meeluu xataa jooga aan la aqoonin bayco ma leh ma garata nin wadaadahoo dadka ka mid ah oo aan dee madax ahayn ama madaxweyne ahayna bayco ma leh baycada waxaa lahu eesh qofkaa maaragtay u talinaya dadka muslimiinta waaya qaala wuxuu rasuulku uhi alaa an laa alaa an calaa an tacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shaya waxaan idinkula baycoonayaa calaa an tacbudu اllaha ilaahayna caabudaano walaa tushrikuu bihi shay-an aydan shayna xaqiisa cibaadadaa la wadaajin wasalawaati alkhamsi iyo salaadaha shanta ay wa cala salawaati alkhamsa wa tuuicuu iyo ina adeecdaan madaxdiin iyo cidda ilaahay jala wacalaa taladiina u dhiibay wa asara wuxuu qar wuxuu markaa siraystay kelimatan kelmad khafiyatan qarsoon khafiifatan bu aniga i qore ma filaya inay saxtay khafiyatan soo qori maayo waay waa saas wa asara wuxuu maaragtay hoosu dhigay kelimatan kelmad khafiyatan qarsoon oo wuxuu uhi walaa tas'alu nnaasa shay-an iyo dadka inaydaan waxba weydiisan taana waan idinkula baycoonaya waxay ahlulcilmigu isweydiiyeen kuwaaba saru u qaadee muxuu tan hoos ugu dhigay jawaabtu waxay tahay bay idhaahdeen arrintan dad gaaruu doonaya inuu u sheego soo ma aragtid taa horena iska caan bay ahayd oo cid walba hee salaadaha iyo ilaahay in la caabudo iyo umuurtaa dadkao dhan baa laga doonaya tanna rag gaar ah oo la ogaa inay ka soo baxayaan baa rasuulku u sheegaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi falaqad ra-aytu waxaan arkay bacda ulaa'ika nafari kooxdaa rasuulka la baycootay barhkood oo yasqutu uu dhacayo sawtu axadihim midkood shaabuuggiisu uu ka dhacayo isagoo faraskii ama awrkii ama dameerkii saara famaa yas'alu muu weydiisanayn axadna qofna yunaawilhu iyaahu inuu usoo dhiibo rawaahu muslim haddii xataa midkood uu shaabuugu ka dhaco ama ushu ka dhacdo isagaa intuu dega soo qaadanaya hebelo iisoo dhiib ma odhanay soo ma aragtid markaa xataa waxay ka fahmeen maalkii uun inaan su-aashani gaar ku ahayn waxbaba inaan dadka la weydiisan ee qofku naftiisa ictimaado oo uu isagu wixii uu u baahan yahay qabsado ilaa halkaa ay gaadhsiiyeen halkaa siay ugu camal falayeen markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay kula ballameen may ka beerhbeeri jirin sideedabana walaalayaal qofku diinta waa inuu tamasuk la yimaado oo uu qabsado qofku waa inuu iska ilaaliyo waxaa loo yaqaano talawunka iyo midabeynta oo maalinba aanu si u dhigin oo maalinba aanu markaa meel ka hilaacin waayo arrinku waa diin weeyi diintuna isma badbedasho maalinba si gaara ma noqoto waa tii uun soo maa markaa qofku diinta waa inuu sidii in ugu dheganaado maalinba madhab cusub hadduu laakiin taqriiriyu kula yimaado dee waa mid dhibteeda leh waa mid hee dhibteeda leh iyaaka watalawun fa ina diin allahi waaxid ba saxaabada qaarkood ay dhahdeen iska ilaali talawunka iyo isbedbedelka waayo diinta ilaahay waa midun mid weeye wixii shalayta iyo daraadi iyo kasii horreysay diin ahaan baa maantana diina masaa'ilku siday markii hore ahaayeen unbay maantana yihiin xukunkoodu yahay waxa maalinba weji gaara keenayaa ma jiro وعn بن cمر رضي الله عنهما أن نبي نبgu صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu uhi laa تزaaل ka suuli mayso المسألة baryadu بأxadiكم midkiin inuu maaragtay baryootomo oo dadka u tuugsado xatىa yلقى الlaha taعaalى ilaa ilaahay uu kala kulmaayo walaysa fii wajhi iyadoo wejigiisa aanay ku oolinba muscatu laxmin gobol hilibi mutafaqu calayh qaala wuxuu ihi almuzcatu bidami lmimi waiskaani zaayi lmucjamati wa bilcayni lmuhmalati almuzcatu alqicatu gobolka weeye marka ilaahay buu qiyaamaha la kulmayaa iyadoo wejigiisu saan iyo diir iyo hilibba aanu lahayn oo laftii oo qayaxani ay sidaa usoo taagan tahay sababtuna waa maxay su-aashan uu ku celcelinayo dadka uu baryaayo ayaa mid waliba sida axaadiista aynu ku gaari doono dhaawac iyo waxyeello wejigiisii u geysanaya ay tahy siduu kolbaa wejigiisii u dakrayo uxu yeelayo ee kolba inuuga hilibkii iyo haraggii wejiga inuu go-ayso ayuu marka dambe macanii wada dhammaanaya weeyi ciyaadan billaah arrintaasi waxay noo tilmaamaysaa xumaanta ay leedahay dadka oo la baryo gacmaha la hoos dhigto iyadoo waxyaabaha soo socdaa aanay meesha oolin qofkuna waxaa la gudboon hadduu xataa baahdo inuu ilaahay baryo oo ilaahay maaragtay baryadiisa uu bandhigto waayo ilaahay baryadiisaa lagu baahibaxaa wacanhu aya wacan ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi wahuwa isagoo cala lmimbari mimbarka saara wadakara sadaqata sadaqadana uu sheegayo watacafufa dhowrsoonaanta cani lmasalati laga dhowrsoonaado su-aashiiyo baryada ayaa wuxuu ihi alyadu lculyaa gacanta sare ayaa khayrun ka wanaagsan min alyadi sufla walyadu lculyaa gacanta saraysaana hiya almunfiqatu waa ta wax bixinaysa wasuflaa ta hoosana hiya saa'ilatu waa ta wax weydiisanaysa ee markaa isii yadahaysa muttafaqu calayh waa dulinima markaa baryadu bukhaariyo muslim baa isku waafaqay alyadu lculyaa khayru min alyadi sufla xadiid badan baynu kusoo maray markaa xadiidkanaa fasiray alyad lculyaa waxay tahay iyo asufla waxay tahay waana sidaa markaa rasuulku ufasiray calayhi salaatu wasalaam ahlucilmiguna ay u mareen waxay taasi caddaynaysaa tafsiirka suufiyada qaar ay saareen inuu qalad yahay baail ah oo waxay dhahaa alyad lculyaa waa ta weydiisanaysa alyad suflana waa ta bixinaysa dhaha soo maaragta way cagsiyeen moogta ee xadiiska rasuulkaabaanay ku cadday tafsiirku calayhi salaatu wasalaam culimada qaar waxay idhaahdeen arrinta noocaasi ama tafsiirkaasi madhabkooda ayuu u qalmaa waayo iyaga ayaa caado u leh caanna kuwa inay dadka baryaan oo wax weydiistaan oo isku soo dardara idhaahdaan ka ururiya idhaahdaan marba sibay u dhigaan mar waxay idhahdeen ziyaaradii baa la ururinaya ziyaaradii sheekh saxaad tiyo cabdilqaadir tiyo caynkan tiyo odayga reerka dhalay ti kolba meel bay kaga bilaabaan waa farsamo lagu shaqaysanaya garo mar waxay idhaahdaan waa ka roobkii yaro di'i waaye waa la roob doonaya xoola iska soo ururiya barhna waa la iibinaya waa la cunaya barhna waa la qalaya ma garata waxay xataa weli masaakiinta ka siinayaan anigu ma arag dee hilibkaa la qalay cid wax ka cunto mooyaane mar waxay odhanayaan waa mawliti nebigii waktigii rasuulku dhashay baa la jooga calayhi salaatu wasalaam soo ururiya xoolaha dadkay gacan marinaya mid gool laga qaada iyo mid markaa lo laga helo iyo mid ari laga helo iyo mid lacag laga helaba waxaasaa la isku jamaacuudinaya saa la gowracaya kolkaasa halkaa badhaayda la guraya maxaa kala galay waaye sadaqada iyo iyo dhalashadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa kala galay halkay calaaqa iyo xidhiidh ka leeyihin meel laba xataa rasuulku markii uu noolaa iska daa markuu dhintay sadaqada xalaalba umay ahayn waa inagii soo marray soo maha war rasuulkii oo mootan oo dhintay waa hore calayhi salaatu wasalaam hadaad ku shaqaysata ka waran waktigii uu dhashay ayaynu sadaqad markaa la baxaynaa aynu waxqalaynaa soo ururiya ninbe xeeladiisuu ku xoogsanayaa ma maqasha ya waa xeelo dadka qaar ay ku xoogsanayaan waxa ka jirana lama arko markaa waa tabab ay dadka ku baryaan uun calaa kulli xaal qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man sa'ala annaasa qofka dadka wuxuu weydiista takahuran badsasho daraaddeed isagoo wax la-aani aani haynina doonayo inuu wixii u haysta u geysto uu ku kororhsado qofka dadka wax weydiista fainamaa yasalu wuxuu weydiisanayaa un jamran dhimbiil daba ayuu weydiisanaya jamran waa marka dhimbiishu ay dabka leedahay markay laakiin baktiisan tahay ee iska dhuxusha madow oo kale ay tahay faxli baa la idhaha falyastaqila ha yaraysto aw liyastakir ama ha badsado rawaahu muslim falyastaqila ha yaraysto aw liyastakir ama ha badsado muslim baa wariyey marka waxaa xadiidka laga qaadanayaa qofka badsasho daraaddeed dadka u barya ee u tuugsadaa inuu ku jiro dembi weyn oo min kabaa'ir dunuubah oo dembi weyn mar haddii la yidhi dhambiilda buu dadkii weydiisanayaa waa dembi weyn buu ku dhacay wey qaala wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wuxuu rasuulka ilaahay yidhi ina almas'alata baryadu kaddun waa nabar yakaddu biha arajulu qofku uu ku dhaawacayo wejhahu wejigiisa waa nabar iyo dhaawac iyo xangaruufasho qofku wejigiisii ku dhaawacayo ilaa an yas'ala arajulu ninku inuu wax weydiisto mooyaane suldaanan qof madaxa aw fii amrin laa budda minhu ama arrin lagaba maarmaan ah su-aasha uu maaragtay dartii ula yimaado mooyaane rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidkana waa xadiid صaxiixa alcalaamat lalbaniyuna uu صaxiixi qaala wuxuu uhi alkadu alkhadshu wanaxwuhu waa xangaruufashada iyo wixii lamida waa dhaawaca qof uu nabar u yeelayo wejigiisa marka su-aashii aada la timaadaaba iyadoo wax kuu banaynaya aanay jirin macni waa dhaawacaad wejigaagii u geysanayso suldaanku waa qofkii madaxweyne ahaa ee dadka u telinayay waayo wuxuu isagu hayaa xoolihii dadka ka dhaxeeyey ayuu dee hayaa isaga markaa waa waa la weydiisan karaa qofku xaqiisii wuu ka dalban karaa وعن بن مسعوud رضي الله عنه qaaل wuxuu hi qاala rasuul الlahi rasuulka ilahi wuxuu hi slى الlaهu عaليهi وasلم man أصaabathu qofka ay haleesho faaqaة baahi ee faأnزlahaa ku dejiya bالnaasi dadka lam tusada lama awdo faaqatuhu baahidiisa waman zalaha waman anzalahaa qofka ku dejiya bilaahi ilaahay qofka ku dejiyana fayuushiku llahu ilaahay wuxuu la dhaqsanayaa la degdegayaa lahu isaga wuxuu la dhaqsanayaa birisqin arsaaq arsaaqdaasoo caajilin soo degdegtaa waajilin ama dib dhacda rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu yuushiku buu markaa macneeyo wuxuui yuushiku bikasri shiini an yusricu fa yuushiku llah ilaahay wuxuu la dhaqsanayaa weeye isaga wuu la dhaqsanayaa birisqin caajilin aw aajil arsaaq u soo markaa degdegta ama waxa weeye kadib dhacdaba xadiidkana in sha allahu tacaala waa xadiid xasana alcalaamatu alalbaniyuna wuu taxsiiniyey raximah llah lafdigana waa lafdigii tirmidi laakiin abu daawuud iyo ahlulcilmiga kale ee wariyey lafdi kale oo ku dhow bay kusoo wariyeenoo waman anzalaha biاllaahi awshaka allahu lahu اlqinaa ima bimawti bimowtin caajilin aw ghinan caajilin sidaasuu ahaa saliimna waa ka sheegaya oo ilaahay wuxuu la soo dhaqsan doonaa qofka hodantinimada hodantinimadaasoo ku timaada geeri degdega ama qaninimo degdega geeri degdeguu isagu dhinto miya maya geeri degdegahoo tusaale ahaan uu dhinto qof uu dhaxalkiisa lahaayoo uu dhaxli lahaa dabeetana marka ay ka kogto uu dhaxlo oo sidaa qaniba uu ku noqdo ama ilaahay jala wacalaa si kaleba uu qani uga yeelo xadiidkana insha allahu xasan buu noqonaya markaa dadka ku dejiya waxaa looga jeedaa qofka marka baahi iyo faaqa iyo wax lamida ku yimaadaan dadkuni markaba maskaxdiisa ay kusoo degdegaan ma garat macaluul baa timi abaaraa yimi gaajooyin baa yimi la-aan baa timi dadka ayaa markaba kusoo degdega nala soo gaadhaay aynka sameeyaay qofka noocaasi ma baahi baxo laakiin ilaahay ku dejiye waxaa loo jeeda qofka ilaahay kaalmaysta ee tala saarta arrinkiisa u dhiibta ee ilaahay baahidiisa u bandhigta ee ilaahay isagaa baahi tiraa cidduu doonaye ee weydiista inuu markaa baahidaasi ka kor qaado qofkaa ilaahay jala wacalaa qaninimo iyo waxa weeye inuu baahi tiro ayuu ilaahay ku abaalmariyaa waaye markaa had iyo jeer wakhtiyada waxaad maqlaysaa markay dhibaatooyinku jiraan waxaa fiican dadku inay ilaahay u qayshadaan oo idhaahdaan ilaahay baanu weydiisanaynaa inuu abaaraha naga naga soo maaragtay uu naga roobna siiyo ilaahay baanu weydiisanaynaa gaajada iyo macaluusha inuu waxa weeye naga saaro ilaahay baanu weydiisanaynaa dhibaatadun kale inuu markaa naga saaro intaa dabadeed markaa bini aadamka haddii laga maarmi waayo la sheego ma garata laakiin qofku mar alla marka la idhaha maxaad codsan lahaydba hadduu idhaha ka warran hay-adaha deeqda bixiya hana soo gaadhaan hadda waa daqiiqadaba ya qofku intaanu ilaahayba xasuusan ayuu ku leeyahay hay-adaha deeqda bixiya iyo caalamka deeqda bixiya ilaahay baa deeqda bixiya jala wacala qaala wacan hawbana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man takafala lii cidda ii damaanad qaada ama su-aal unbaa kolleyba ay iska noqonaysaa sidanaa qoran maadiga ah man takafala lii yaa ii damaanad qaada ayaa laa yas'ala annaasa shay-an dadka inaanu waxba weydiisan oo wa atakafalu lahu ana aan ana aan u damaanad qaadaa biljannati jannada inuu ilaahay jannada gelinaayo waqultu waxaan idhi haddaan hawbaan ahay ana aniga wa kaana wuxuu ahaa laa yas'alu axada qofna midaan weydiisan buu ahaa shay-an shaynaba rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidku waa saxiix oo hawbaan oo mawlihii rasuulka ahaa arrintaa u dhacday ayuu xadiidkana sheegayaa yaa ii damaanad qaadayo dadka inaanu waxba weydiisan oo aanu baryin oon jannada u damaanad qaadaa saxaabigaasaa yidhi ana tii baanu kaga dhabeeyey dadka xamu weydiisan jirin waayo jannuu dee doonayaa maogti wa can abi bishrin qabiisata bni lmukhaariqi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi taxamaltu waxa aan qaadoon tunka u ritay xamaalatan mag ama wax la qaado faataytu rasuula allahi rasuulka ilaahay baan u imi sala allahu alayhi wasalam as'aluhu fiiha anigoo darteed wuxuu weydiisanayo markaa inuu ii saacido doonayo xamaalada waxaa la idhaahdaa sheekhaa fasiri doona laba cidood oo tusaale ahaan aada dhexdooda islaaxinayso ood heshiisiinayso inaad maalka aada ku heshiisiinayso tusaale ahaan isa saarto adugu oo qofku uu isa saaro ama mag ha noqdo dad ay kala dileen anaa wax alla wixii maaragtay idinka dhintay iga taqaanaa ama maal ha noqdo idinku intaa qaata idina qeybtiinni anaa idin siinaya ama waxa weeyaan ha noqdo dee dhaqaalo kale oo uu dadka ku kala dabaalayo idina intaa qaata idina intaaso haddaba isdaaya adigu qofka islaaxa wada ee uu hagaajinaya wixii ku go-a ama maaragtay maalehe uu korka u ritaa la idhaha xamaalada wa qaala wuxuu rasuulku uhi aqim joog agtayada joog xataa ta'tiyana sadaqatu ilaa sadaqadu ay nooga imanayso yacnii zakadii oo lasoo ururinayo o lagu maqnaa ilaa ay imanayso oo fana'mura laka biha aanu maaragtay wax kaaga farayn maaragtay wax lagaa siiyo uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi yaa qabiisatu qabiisow isagoo u sheegaayey ina almas'alata baryadu laa taxilu xalaalu ma aha ilaa liaxadi halaaatin saddex midkood mooyaane rajulun midkood waa nin taxamala qaaday xamaalatan mag iyo wax la mida qaadoo tunka u ritay faxallat lahu lmas'alatu kaa baryadu waa u xalaal xataa yusiibaha ilaa uu helaayo wixii uu korka u ritay uma yumsiku dabeeta wuu ka joogsanaya oo i dhaqaalo ka dhigan maayo halkii baryada kasii wadi maayo markuu wixii uu dayntii iska bixiyo tusaale ahaan ama wixii uu maaragtay bixiyey uu helo bes halkaasuu ku joojinaya iyo wa rajulu nin asaabathu ay haleeshay jaa'ixatun aafo ijtaaxat jiridda u goysay maalahu xoolihiisii iyo wa rajulu nin weeye ka labaad asaabatu ay haleeshay oo ku habsatay jaa'ixatun aafo ijtaaxat rujisay oo jiridda u goysay maalahu xoolihiisii faxallat lahu lmas'alatu kaana su-aashu waa u xalaal xataa yusiiba ilaa uu ka helayo qawaaman min cayshin nolol markaa dhexdhexaada wax noloshiisu ku toosto oo uu ku hagaagto ilaa uu ka helayo aw qaala ama wuxuu ihi sidaadan min cayshin wax maaragtay noloshiisa uu ku gufeeyo oo ay ku hagaagto waa isku macnow maal buu ninkani lahaa deetana aafaa ku dhacday tusaale ahaan beertiisii baa gubatay xoolihiisii baa mar qura dabar go-ay meheradiisii baa dabqabsaday ya doontii dhammayd ee u rarayd ee hantidiisuba ay ku jirta ama markabkiibaa gubtay ama badda quusay waxbaa ku dhacay adigu oo qofkii oo waxhaystay baa mar qura wuxuu noqday qof aan midh haysan oo fara madhan kaana waani caawiya dadka u odhan karaa iyo wa rajulun qof weeye asaabathu ay isagana haleeshay faaqatun baahi baahidaasoo muuqatay oo halisi xataa yaquula ilaa ay yidhaahdaan halaaatun saddex oo min dawi lxijaa caqliga kuwa u saaxiibka ah ka mida oo min qowmihii reer tolkii ilaa ay yidhaahdaan laqad asaabat waxaa haleeshay fulaanan hebel faaqatun baahibaa ninkaa ku dhacda aan been ahayn faxallat lahu lmasalatu kaana su-aashu waa u xalaal xataa yusiiba qawaaman min cayshin qiwaaman iyo qawaaman ba waa la odhan karaa ilaa wuxuu ku qotonsado noloshiisu uu helayo aw qaala sidaadan min cayshin sidaad weeye sadaad maaha famaa siwaahunna wixii ka soo hadhay saddexdaa oo min almasalati baryada ahi yaa qabiisatu qabiisow suxtun waa booli booli weeye xaaraan yaakuluhaa wuxuu cunayaa uu cunaayo saaxibuhaa qofka baryootamaya suxtan xaaraan buu cunaya maqطaca rawaahu muslim war soo arki maysaan yani waxa weeye dadkaasay u banaantay marka axaadiidtan iyo sida inagu ka bulsho ahaan aynu u fahansanay dadka in wax la weydiisto oo la baryo waa laba aada u kala fog soo maha aad ba u kala fogi qofku isagoo waxayuu dadkii wax weydiisanayaa si uu ugu badsado waynu soo maray inamaa yasalu jamran soo maha ya waay baryadiibuu ka caado dhigta oo isagoon baahnayn ayuu ku leeyahay hebel baan shaxaadaya shaxaad caanihii noo dhiib caanihii shaxaadka macaanahay ku sheegaan soo ma ya waay caanihi noo dhiib bay odhanaya waa nin weyn oo barkaa baryootamayaba ama adigu shaxaad ku sheeg ama wax kalaha lagu sheege dee waa baryo maxaa kuu kalifay qofkan inaad barido ma banaana waxaaba ka daran kuwa masaajida ka kaca ee dawarsada ee haddii allaba kuu roon yahay dadka ku qayliya ee dadka dhiba ee masaajida dhiba aar ma garata iyadoo bedidooda marka la eego la dabagalay inta badan waxa kalifaya ka dambeeya waa inay balwadooda urursadaan bay doonayaan ama inay shaqaystaan oo xirfadiiba halkan ka gashay oo shaqaabay qaarkoodna waxaanay ku shaqaystaan waa shaqo dad badan baa jiro saas dadka meelaha inagaga yimi u badan weliba qaala wuxuu ihi alxamaalatu bifatxi lxaa'i an yaqaca waa inuu dhaco qitaalun dagaal iyo wanaxwuhu waxa la midkaahi bayna fariiqayni laba kooxood uu ka dhex dhaco dagaal rabash kacdoon iyo wax lamida fa yuslixu dabadeetana wuxuu ku heshiisiinayaa insaanun qof baynahum dhexdooda calaa maalin xoolo yataxamaluhu uu isagu dusha u ridanaayo wayaltasimuhu calaa nafsihi naftiisa uu markaa waxa weeye ku laasiminayo oo odhanaya anaa waxaa maaragtay tusaale ahaan jagooyin baa way isku qabsadeen oo way isku dileen ama way isku dili gaadheen waar cid buu yidhi anaa intaa bixinaya iska taga iska kala taga bes rabashka joojiya waljaa-ixatuna alaafatu aafada weeye tusiibu ku dhacaysa maala linsaani qofka xoolihiisa waalqawaamuna bikasri lqaafi wa fatxiha qawaam iyo qiwaamba waa la idhaahee huwa maa yaquumu bihi amru linsaani waa waxa uu ku dhismaayo qofka arrinkiisa iyo uu ku istaagaayo min maalin wanaxwi xooliyo waxa la midkaa wasidaaduna bikasri siini maa yasudu xaajata almucwizi qofka baahan waa waxa dantiisa awdaaya ee wayakfihi ku filaanaya waalfaaqatuna alfaqru weeye waalxijaana alcaqlu caqliga weeye qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi rasuulku laysa lmiskiinu miskiinka kaamilka ahi ma aha horena waynu soo marray aladii ka yatuufu cala nnaasi dadka ku wareegeysanaya oo taruduhu ay dhaqaajinaysaa luqmatu rurmada iyo waluqmataani labada rurmo ama labada darsiimo watamratu midhka timirtaah iyo watamrataani labada timirood walaakin almiskiina ha yeeshe miskiinka xaqiiqiga ah ee kaamilka ahi alladii ka weeye laa yajidu aan helahayn qinanka ee qaninimo yuqniihi kaaftoonsii walaa yuftanu lahu aan lana fahmahaynoo fa yutasaddaqa calayhi wax lagu sadaqadaysto walaa yaquumu oo aan kacahaynoo fa yas'al annaasa dadka aan waxba weydiisanahayn muttafaqun caleyh waxba ma haysto dadkuna fahmi waay fahmi maayaan oo hadday fahmi lahaayeen waxbay u dhiibi lahaayeen mana kacayo dadka waxba weydiisan maayo laakiin kan wareegeysanaya ee ururinaya ee kolba aydahaya ma aha miskiinka kaamilka kaa muttafaqun calayh horaynu xadiidka usoo maray subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk